ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala barakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m ta gobolka qoybir ee dhegeysanaysan ku mahadsantihi la socodka dhegeysiga xulashada barnaamijka hogaanka iminka si toosa inoogu bilaabanay dhegeysa taarikhda saabka waxay ku beegantaha saddex labaatanka bisha labaad ee februaayo sanada labada kun afar labaatanka dhegeysa maalin jimcaha jimco wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan sawir bay noo dhegeysanaysaan oo hagaag dhegeysta jimcaha iyo sidoo kale isniinta iyo arbacada waa xaaladaha guud ee wadankii waxaalihii xogyihii ugu dambeysay dhegeystayaal inta badan dhegeystayaasha aan markaas la wadaagnaa dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe fursadaan u siiyay si halkaasi dood aan uga soo saarno sidoo kalena aan uga wada doodno dhegeystayaal hadaad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddaa sidoo kale mumbaaso ku sugan tahay waa hal ibar saddex dhibic shan haddaa gaarisa dhadhaab xeryaha qaxoontiyada faafi tanaarifa maslaali aad ku suganta waa sagaashan toddoba dhibic hal wajaari habasuuna sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera barad xawsuufta banisa raamulafey sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu baa wadaagtuna hanan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic cibar isyolo balambala meeru madow gaashina waa hal ibar laba dhibic saddex masabid muyaali xuduudda dhankaas etoobiya la dhegeysa sideetan toddoba dhibic toddobo www star f m co k applicationka apka ah kaabsa kala soo degi karaysaa dhegeysa kala socon karta dhegeysana intaanan barnaamijka faahfaahinta macluumaadka markaas sii gudagala dhegeysa markan iyo ogolada inaan soo qabta mid kamid aga qeybta barnaamijka ka ah waana jabanin baa waa tartan ciyaareedka ay soo agaasimtay shirkadda isgaarsiinta safaricom waa fursada ay markaas ugu talagashay daayarta si ay markaas usoo bandhigeen hibadooda safaricom waa shirkad wax badan markaas ka bedashay nolosha dadka kenyaanka iyadoo markaas u fidisay adeegyo kala duwan oo aad u xiisa badan jabanin baa qeybta farada ee markaas lagu keenay waana ciyaaraha kama dambeysta ee finalka gobolka qoybari waana fursadiina fursadan tag oo markaas taageer durbantum kooxaha markaasi adigaa taageeraysa finalka markaasi la gelayaa gobolka waqooyibari finalka waxaa markaas la qaban doonaa dabcan barito iyo sabtida iyo axadda waa garoonka waa dabcan sabtida iyo axadda oo afar labaatanki shan labaatanka markaas ku kala beegan bishan hadda aynu ku guda jirnay febraayo sanadkan hadda aynu ku guda jirnay ee sanadka labada kun afar labaatanka waxaana markaas lagu qaban doonaa garoonka jaamacadda ee gaarisa university dhegeysa soobax oo garoonka oo taageer kooxaha markaas lagu dabcan laga bilo sideetan subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo dhegeysa kooxaha xidigaha markaas guuleystanaha ama guuleystayaha waxaa markaas noqonaya ama fursad u heli doonaa dabcan safarka dalka spain si ay markaas u qaataan tababar kubadda cagta ay markaasi ku kulmayaan ama la kulmayaan khubaro markaasi kala duwan dhegeystayaal xowlka garo xowlka gobolka dabcan ku guuleysta waxay markaasi helayaan lacag gaaraysa ilaa ilaa boqol iyo konton kun xulka kaalinta labaad waxay helayaan ilaa iyo boqol iyo konton kun halka sidoo kale soddon kun oo gooldhaliyaha markaasuu helayo ciyaartooyda u wanaagsan iyo sidoo kale goolhayaha u wanaagsan dhegeysta min soddon kun dhegeysa halka kooxaha ugu wanaagsan ay dalka markaasi ku guuleysanayaan hal milyan ciyaartooyda waxay markaasi fursad u heli doonaan iyo markaasi xulka xulalka markaasi kala duwan ciyaaraha gudaha wadanka iyo dibadaba markaas loo xusho gobolka ama gobol weliba waxaa markaas laga dooran doonaa ciyaartooy si ay u tagaan dalka spain oo ay uga qeyb galaan tobabar shan maalmood ah dhegeystayaal sidoo kale waxyaabaha meesha markaas ka maray adeega internetka telefoonka casriga iyo weliba kuwa awoodi karto adeega bochila beshara tunikewa weliba dhammaan adeegyada kala duwan shirkada isgaarsiinta safaricom adeega bochila beshara waa dhegeysa mid markaas kaa caawin doona in lacagaha qaaska iyo weliba tan ganacsigaaga aad markaasi kala socon karto islamarkaan aysan aysan isku qaldamin dhegeysa waa adeega ay macaamiisha markaas shirkada isgaarsiinta safaricom ay dooneyso inay ka faydaystaan safaricom dhegeysa waxay markaasi kulada ka faydaysa fursadaha casriga soona qabsa telefoonada xawaaraha markaasi sareeya ee foji oo ah marka kuwa aad ku helayso qiimo aad ku adiga kugu haboon ku macquulgala telefoonka casriga ee noloshaada waxyaaba fara badan ayuu markaasi ka bedeli doonaa maadaama aad u adeegsanayso inaad markaasi kula jahan qaado dunida gobolka waqooyi bari finalka waxaa markaas loo qaban doonaa afar labaatanka shan labaatanka bisha labaad ee februaayo sanada labada kun afar labaatanka waxaana markaas lagu qaban doonaa garoonka kubadda cagta garoonka jaamacadaha ee magaalada gaarisa gaarisa university dhegeysa soobax oo garoonka oo taageer dadkaada oo dabcan laga bilo sideeda subaxnimo ilaa shanta galabnimo haddii aad markaasi garoonka tegi weyda waxaad si toosa markaasi dabcan kaga daawan karaysa youtubeka facebook iyo weliba adiga adigoo adeegsanaya adeega internetka ee safaricom safaricom waxay markaasi ku siinaysaa one point five g b o internet muddo saddex saacadooda oo markaad ku helaysa konton shilin keliya boqo booqo shabakada chapadimba dot com waa waa chapa waa chapadimba dot safaricom dot co dot k oo aad u hesho macluumaad dheeraad ah dhegeystayaal haddaba dabcan dabcan maanta oo dhegeystayaal waxaa uu leeyahay dabcan waa japadimba dhegeystayaale waxaa uu leeyahay maanta oo markaas jimcaha taarikhdan ay ku beegantahay saddex labaatanka febraayo ciyaartooyda iyo sidoo kale tabarayaasha ayaa markaasi caafimaadkooda laga jagareyn doonaa dhegeysta gaarisa university gudaheeda waana labada duurmo ilaa iyo afarta galabnimo dhegeystayaal halka sidoo kale berito oo sabtida iyo xaddana finalka kadambeysa la qaban doona dhegeystayaal gaarisa university dhammaan lagu wada qaban doona ciyaaraha ee dhegeystayaal waa hagaanka dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm cunto gobolka qibir saaka diirada waxyaala fara badan ku saari doona dhegeysta kaga hadli doonaa waxyaalaha inta badan markaas miiska noo saaran dhegeystayaal iyadoo golaha qaran ama sidoo kale baarlamaanka oo ama xirdijiyaasha dhegeystayaal ay dabcan ansixiyeen hindisa sharciyeedka guryeynta lasoo saaray dabcan sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatankii waxaa hindisahaasi qeyb ka ahaa in bil waliba markaas mushaaraadka dadka shaqeeya laga jaro boqolkiiba min hal dhibic shan iyadoo markaas xarumaha ay ka horgelayaan ay bixiyaan qiimahan oo kale si lacagta loogu biiriyo sanduuqa ee dowladda ay ku dhisayso guryaha la awoodi karo mise affordable housing waxaa looga qara dhegeystayaal dani ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta muxaafidka dhegeysan iyo mucaaradka iyo isbedelo markaasi ku sameeyeen qoraalkii hore ee lasoo gudbiyey dhegeysta maxaa isbedelada qeyb markaasi ka nidaamka lagu mareeyay lacagihii shaqaalaha laga jaray tan iyo weliba bishii toddobaad ee sanadkii hore tegay dhegeysta labada kun saddex labaatankii sidoo kale waxaa fursadda la siinaya kenyaanka si ay markaasi qofka qasab ah ugu noqonin in markaasi barnaamijka lacag ku biiriyo dabcan mudanayaasha ayaa sidoo kale kasoo jees dabcan kasoo horjeestay ama kasoo horjeestay in lasoo dhiso guddi markaasi madax bannaan ee maareynaya canshuuraha iyo weliba dadweynaha ay markaasi ku bixiyaan qorshahan dhegeystayaal sidoo kale waxay markaasi ku tiriyeen in dhaqaalahan ee markaasi wadaan dowladda sare gaar ahaana laanta qaran ee guryeynta weliba ismaamulada waxaa uu hadda qorshuhu yahay in hindisaha uu baarlamaanka ansixiyo loo gudbiyo aqalka sare ee dalka haddii ay sanatarada ansixiyaan waxaa markaasi la horkeeni doonama loo geeni doonaa madaxweynaha dalka oo william ruto si uu qalinka markaas ugu duugo uu xirikan sida waa dabcan oo xeerkan markaas u dhaqan galo intii ay socotay dooda baarlamaanka waxaa markaas golaha ansixiyey iskaga baxay ku dhawaad ilaa iyo labaatan ka mid ah dabcan siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ee azimio lamoja uu hoorkacayay madaxa dabcan azimio waa dabcan juneed maxamed oo laga soo darto migori county dhegeystayaal waa xildhibaanka migori dhegeystayaal mudanayaasha ayaa markaas walax ka muujiyey qaabka ee markaasi baarlamaanka u wajaha hindisa sharciyaadka guryeynta ee la ansixiyey talaadada ayay markaasi ahayd markii qorshahan uu markii akhrinta labaad ee baarlamaanka iyadoo markaasi xilligaasi codkooda uu ku taageereen ilaa iyo boqol iyo kow iyo afartan xildhibaan halka kontinsed kalena ay kasoo horjeesteen dhegeystayaal labaatanna way ka baxeen waxaana markaas la sheegaya inta badan ay sheegeen inay culeysyada ee hadda markaas loogu qasbayo sidoo kalena ay markaas uusan jaraq u siinin sidoo kale waxyaalihii markaas soo jeediyeen isbedel xoogan markaas lagu sameeyey warbixinta ee labada dhinac markaas soo saareen ku aadan arrimaha house levy dhegeystayaal waa canshuuraha guryeynta dhegeysta laga qaadayo waxayna hadda dhaliisha u jeedinayeen afayeenka baarlamaanka waxaana markaasi sheegeen in tani ay markaasi wadanka lagu hogaamin karin iyadoo markaasi ay jirta caburin xoogan iyo weliba awood markaasi sheegasho ay markaasi ka dhex jirta gudaha baarlamaanka dhegeystayaal xildhibaanada azimiyo lamoja waxay markaasi sheegeen in tani ay cid waliba markaasi qusaysa balse xildhibaanada keliya aysan qusaynin ama kuwa mucaaradka dhageystay waxaana sheegay in hadda xaaladahan oo kale ay ku adkaan doonto xukuumadda sidoo kale aysan keeni karin ama isku keeni karin inay dadka markaasi bixiyaan lacagaha canshuuraha ee house levy dhegeysta hal dhibic shan halka sidoo kale canshuuro kale laga qaday xildhibaanada dhegeysta iyo guud ahaan dadka shacabka tani waxay markaasi sheegeen in saameyn xoogan ku dabcan ku yeela doonta kuna ku keeni karto dhammaan xanaanka ee dowladnimada dhegeysta sida mucaaradka ay sheegayaan xildhibaanada qaar ayaa markaasi sheegeen inay watan ay tahay mid markaas ayaga keliya iska marsadeen sidoo kale qalinka ku dugteen hadda sidoo kale ay sheegeen in waxba markaasaysan usoo korinayn xildhibaanada waxay dood markaasi xoogan ka qabaan in arrintan marka hore loo fiiriyo nidaamka markaasi ku habaneed hadayta markaasi sharciga waan fiirin doonaa sen waxyaala markaasi ku yariyo sidoo kale habka markaasi uga farcelisay iyo weliba nidaamkan sida markaasi ku haboon oo arrintan wax looga qaban karo laguna sixi karo dhegeystayaal murankan ayaa in badan soo jiitamaya dhegeystayaal ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatankii hanaanka dhegeystayaal waxaana tani la sheegaya inay culeys xoogan inta had badan ay kasii gaashaamanayaan dhegeystayaal dadka markaasi aansan awoodin in lacagaha markaasi laga jaro dhegeysta tani waxay ku sheegtay in dabcan hadda laisku keeni karin marka loo fiiriyo lacagta qiimaha ee markaasi cid walba laga jarayo ee sidoo kale canshuuraha ee markaasi aada ugu sii badanayso ogsoolow dhegeysta canshuurtan keli ma ahan balse cid walba iyadoo horaan canshuura looga soo jiray tani waa mid markaasi qofka shaqaalaha laga jaray isaga oo si gooni ah oo markaasi aan xitaa qusin lacagta markaas canshuuraha kale ee markaas laga qaadayo dhegeysta tani waxay ku noqonaysaa in cashuuraha wadanka ay kusii badato sidoo kalena dowladda oo sheegtay inay ku kabi doonto qeybta markaasi guryeynta haddaba waxay markaasi dhaliil xoogan ka jeedinayaan ama sheegayaan haddaba yaa la xisaabtamaya lacagtaasi cidda dabagelaysa waa cidde cidda markaasi kormeeraysa waa cidde cidda markaasi arrintan lacagtan sida saxan in loo dabcan loo fulinayo ama sidoo kale meeshii la rabay in la gaarsiinayo waay waay waayo cidda markaasi ballanqaadayso dhegeystayaal waa sida markaasi ku adducunayaan sheegeenna inay arrintan ay hadda aada ugu fududaanayaan xildhibaanka ama xildhibaanada dhegeysanaya gobolka waa xildhibaanada dhammaan ee guddi ka kooban ilaa iyo dabcan waa xildhibaano guudahaan baarlamaanka ayaa markaas hadda dhaliishan markaasi u sheegeen inay tahay mid markaasi dabcan caburin ah sidoo kalena awood sheegashaa ee baarlamaanka markaasi ka dhex jirta dhegeystayaal horaan ay ahayd markii afayeenka dhaliil xoogan u jeediyeen kuna sheegeen inuu markaas u janjeeray dhanka kenya kwanza base uusan ka ahayn dhanka daacadda ee xisbigiisa dhegeystayaal haddaba waxa uu sheegayaa qaabka nidaamka xisbiyadan ee hadda markaasi fooda isku darayaan ama sidoo kale heshiiska oo u dhex marayo waxay sheegeen inay marre aysan soo dhoweynin marre aysan aqbalaynin marre aysan isku keeni karin haddii ay waxba aysan ka qabanin waxay sheegeen in culays iyo dharbaaxo xoogan ay soo gaari doonto xukuumadda oo dhegeysala cid walib ah ay markaasi kaafin weyso lacagtaas ay ka jarayso oona tiro badan dhegeystayaal xildhibaanada waxaa markaas la sheegayaa in ayaga ay yihiin kuwa ugu tiro badan oo lacagaha markaas laga jaraya halka sidoo kalena dadka shacabka markaasi soo geli doonaan dhegeystayaal waxaana markaas leeyahay ilaa iyo toban kun iyo shan boqol oo shinbiska oo keliya ayaa markaasi laga jaray tii hadda dambeysay taasi oo qayldaan xoogan ay ka wadeen kuna sheegeen in lacagtaasi ama lacagtooda ay u baahan yihin in dib loogu soo celiyo dhegeystayaal ilaa hadda warqadii markaas loo qoray afayeenka baarlamaanka ee dhegeystayaal waa muuse sotengura ilaa hadda jawaabkuusan muusan ka bixinin dhegeysta sababta lacagtaasi loo goostay iyo weliba sababta lacagahan ee markaas canshuuraha hadda markaasi loo sii xoojinayo oo sidoo kale danaha iyo danta guud ee markaasi kala daameetay xukuumadda waxaan ognahay dhegeystayaal maxkamadda waxa ayada markaasi horaan ay sheegtay oo ay markaasi ku tilmaamtay mid markaasi sharci darro ah mid markaasi aan la aqbalayn mid markaasi aan ogoleyn mid markaasi baalmarsan sharciga iyadoo sheegtay in markaasi aan laga dadka shacabka ama waxaa loo yaqaan public participation dhegeystayaal waana waxa dabcan ay ku sheegtay in ilaa amar dambe maxkamadda waa dabcan ilaa amar dambe in markaasi lacagtaasi la qaadi karin ilaa ay kasoo saarayso xog dhameystiran xog markaasi laisku wadaaraacsan yahay iyo weliba meelaha markaasi baahida iyo culaysyada farax badan ka jirto ilaa ay soo ogaato ayay ku sheegtay in xukuumadda xamar keliya laga sugay dhegeystayaal madaxweynaha sada nafsadiisa waxaa uu sheegay hadalka markuu soo baxay in markaasi dhegjilaq uusan u siinaynin dabcan gabadha markaasi garsoorka ugu sarey maada coma wuxuuna sheegay in arrimaha ay markaasi kenya kwanza ayaga ay fulinayaan ama ay samaysanayaan aysan u dabafariisanaynin dhegeystayaal dabcan baarlamaanka uuna ku sheegay inay yihiin kuwa markaas waqti dhumis ah dhegeyste sida u hadalka u dhigee haddaba waxaa la isweydiinaya ah dhegeysta sidee markaasi hadda baarlamaanka xaaladiisa ay noqon doontaa iyadoo durbaba ee dhalala xoogan markaasi laga jeedinayo kuna sheegayaan qaar ka mid xildhibaanada ee dhegeystayaal ee mucaaradka ay sheegayaan durba inay markaasi kala qaybsanaan ay ka dhex bilaabatay iyo weliba dabcan sidoo kale isku raali ama raali aan laiska wada ahayn dhegeystayaal iyadoo tani ku sheegeen in loo cuskanayo xaaladda iyo weliba nidaamka xildhibaanka markaas uu ku sugan yahay dhegeystayaal dabcan tartiibta ayaa markaas waxaa leeyahay tartiibta iyo nidaamka markaas la doonayo inuu markaas afhayaanka uu maro ayuusan u marin balse wuxuu markaas arrintan ahayd mid la bowsinayo mid markaas sidoo kale iskaga warqabeen dhammaan xildhibaanada ee dhammaan kan markaas tabacsan ee taageersan kenya kwanza dhegeystayaal arrintan waxay imaanaysaa kadib markii kulan naivasha risoota dhegeystayaal ula galay qaarka dabcan xildhibaanada dhammaan kenya kwanza waxa uu sheegay dabcan in cid waliba markaasi looyal ay u noqoto cid waliba dabcan macnaha looyal waxaa loo jeeda qof walba inuu markaasi daacad u noqdo shaqadiisa shaqada waa dabcan loo imanaya baarlamaanka waxyaala markaasi danta u ah waxyaala markaas mujtamaca wax ka bedeli karo waxa uu sheegay taasi inay markaasi ayaga u taalo ay wax walba malmarin karaan oo sidoo kale fudayn karaan dhegeysta taasi waxay markaasi si dadban ugu socotay dhegeystayaal xaaladda ee waddanka markaasi maanta ku sugan yahay sidoo kale aadka looga hadalhayo dhegeystayaal waa house levy dhegeysta waa canshuurta guryeynta oo hadda markaasi dowladda sheegtay ku adkeysatana dabcan dhegjilaqn aysan u siinin markan in ay qayb dabcan ay oo dabcan dhegjilaq aysan u siinin waana qaybta waa waa qaybta markaasi horumarinta ee dhegeystayaal ee baarlamaanka ee markaasi lagu fulinaya dhegeystayaal hannaankaasi waxay ku tilmaameen ama xildhibaanka ama xildhibaanada ay ku tilmaameen in hadda markaas waa dabcan madaxweyneha heraalahada waxa uu ku tilmaamay in qaar ka mid a xildhibaanada ka tirsan kenya kwanza waa xisbigiisa dhegeysan inay markaasi daacad iyo weliba cadaalad aysan ka muuqanin oo markaasi ay dhibsanayeen lacagtaasi yar ee laga jarayo iyagoo markaasi tusaale iyo horwad u noqon lahaayeen xisbiyada kale iyo weliba shaqaalaha kale dhegeystayaal haddaba tani waxaa laleeyahay sidee markaasi noqon doontaa nidaamka ee baarlamaanka oo markaas inta badan wax walbo ka madax banaan ee hadda markaas ay sheeganayaan inay markaas awood xoogan markaasuu sheeganaya baarlamaanka sidoo kalena awoodda ay markaas sheegaysa wax walba inaysan dabcan la marsan karo iyadoo wax markaas aan laga doodin iyadoo markaas laga wada xaajoodin dhegeystayaal haddaba maxay u kordhinaysaa waxaa keliya hadda markaas laisku haysta ayaa ah haddii dabcan ay dhacdo ay suurtagashaba in qofka loo dabcan ee xildhibaanada markaas loo daayo haddaba yaa mas-uul ka noqonaya lacagtaasi dhegeystayaal ee khasnada ku dhacayso ee wasaaradda maaliyadda yaa dabcan yaa dabcan damiinka ama dabcan qaadanaya laleeyahay isweydinaya dhegeystal oo kormeeraya ilaalinaya lacagtaasi habka loo maamulayo halka loo dabcan loo ilaalinayo sidoo kalena loo bixinayo sidoo kalena loogu dhisayo guryaha markaasi dowladda ay sheegtay dhegeystal ilaa hadda waxay markaasi sheegeen wax jawaab inaysan ka hayin oona u muuqato lacag markaasi la doonaya in lagu loonsado waa sidai hadal ku dhigeen balse waxay hadda xildhibaanada sheegeen inay weli ay dhaliil markaasi ka qabaan dhegeystayaal iyadoo inta badan soo cuskanayaan nidaamka baarlamaanka baarlamaanka ayaa sidoo kale isagana fiirin doona dhegeystayaal oo isagana ka hadlayo dabcan cilaaqaadkii musuq maasuqa iyo waxyaalaha faraha badan inta badan hadda markaasi ka tagan gudaha wadanka waa dabcan gudaha wadanka dhegeystayaal oo taasi waxyaalahaasi dhan ayaa isla firin doona hadduu eebaha idmo dhegeystayaal oo sii eegi doonaa xildhibaanada wasiirada oo ayaga markaasi la taakeeyey ayagana masala sii xoojiye masala sii adkeeyey dhegeystayaal ayaa ayagana markaasi barnaamijka ayagana markaasi ku eegi doonaa dhegeystay hadduu eebaha idmo imisaa codaysay oo dabcan ansixinta sidoo kale imisaa markaasi kasoo horjeesteen imisaa iskaga baxeen waxaasoo dhan ayaa fiirin doonaa dhegeystayaal maxay tahay markaasi faragelinta oo sidoo kale madaxweynaha iminkan uu doonayo in uu ku hayo ama uu la galo dhanka baarlamaanka dhegeystayaal iyadoo baarlamaanka uu yahay mid markaasi madax banaan oo aan markaasi howlihiisa lasku qasi karin isaga keliya wax walba oo ka samaysan karo baarlamaanka dhegeystayaal haddaba madaxweynaha halkaas waxaa leeyahy galaangal xoogan ayuu weli ku leeyahay oo sidoo kale ka samaysanaya xildhibaanada baarlamaanka iyadoo aan dabcan ka hadlayna baarlamaanka iyo waxyaalaha markaas markan lagu dhaliilaya afayeenka baarlamaanka dhegeystayaal haddaba waxaa inta badan laleeyahay waa amar markaasi sare oo markaas uu ka qaadanaya dhegeysta madaxweynaha taasi oo shirkooda oo dabcan kulan markaasi naivasha ka dhacay oo xildhibaanada markaasi kenya kwanza dabcan uu ku booriyey inay markaasi u hogaansamaan sidoo kale noqdaan oo markaasi xisbiga daacad wahno dhegeystayaal markan waxaa markaasi laleeyahay dabcan wuxuu markan faragelin xoogan markaasi ku wada madaxweynaha baarlamaanka iyo sidoo kale afayeenka baarlamaanka nafsadiisa markaasi si dhexdhexaada markaas waxba aan uga dabcan u kala qaybinaynin iyadoo ay markaasi dabcan lagu kala aragti doonaa sidoo kale dood xoogan ay ka taagneyd oo markaas laga doonayay arrimaha dabcan qeybta markaasi canshuur bixinta ee guryeynta dhegeystayaal ee hadda maru fara badan ay ka taagneyd dhegeystayaal waxyaalaha markaasi dhegeystayaal inta badan hadda ay ku anducinaya waxaa ka mid a dhegeystayaal in baarlamaanka ay markaasi sheegeen in arrintan ay markaasi lagu tilaabsan kara kadib markii maxkamadda sare oo dabcan maxkamada waa maxkamadda markaasi ay sheegtay in markaasi wax tilaaba ku aadan arrimaha canshuur qaadinta ee dhegeystayaal shaqaalaha waxba laga qaban kara ilaa ay amar dambe dhegeystayaal sidaasi waa markaasi sheegtay ama qaar ka mid a dhegeystayaal waa wax inta badan ay dooda ka tagneyd ayay ahayd dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi madaxa cadaaladda dhegeystayaal garsoornimada koome waxay ayada nafsadeed ku tilmaamtay dabcan hadal shir markaasi laba maalmood soconayay waa madal dhegeystayaal muhiima una sheegtay inay markaasi lagu eegayo wanaajinta waxqabadka garsoorayaasha sare u qaadista isla xisaabtanka iyo weliba inay markaasi adeegyada shacabka loo fidiyo si habsami leh dhegeystayaal waxaana markaasi dabcan oo dabcan waa iyadoo ay dabcan arbacadii aynu soo dhaafnay wuxuuna markaasi ku beegmayey iyadoo dhowaan mas-uuliyiinta hisbahaysiga talada wadanka kenya ee kenya kwanza waaxda markaasi cadaaladda waa kuwa kenya kwanza waaxda cadaaladda ee dalka markaasi ku dhaliileen inay markaasi sameynayaan musuq maasuq bahsan oo markaasi ka jira garsoorka dhegeystayaal garsoorka ayaa taasi ku tilmaamtay mid ay ka caroodatay sidoo kale ku sheegtay inay garsoorka tahay mid markaasi ka madax banaan oo sidoo kale iminkan aan dhaliil iyo caagjugleyn markaasi aan lagu samayn kara dhegeystayaal qaar ka mid a xildhibaanada ayaa horaan waxay markaasi wacad ku mareen inay markaasi xilka ka qaadayaan oo markaasi mooshin ay keeni doonaan baarlamaanka xilka looga qaadaya dhegeystayaal maada kome waada kome waxay markaasi inta badan ku dhalinayaan iyo garsoorayaasheeda inay markaasi mustaqbalka ama horumarka dhegeystaan ee doonaysa kenya kwanza inay wadanka markaasi ka fuliso ay ayaga doonaya inay boqomaha markaasi ka jaraan ama sidoo kale dib ama dibcudha xoogan ay markaasi ku keenaan garsoore maada kome ayaa markaasi sheegtay inay muhiima tahay in markaasi xil dabcan xal helida caqabadaha markaasi dabcan ku gadaaman helida markaasi cadaalada dabcan lala kaashanayo waxyaabaha kale ee markaasi dowladda haddaba waxay markaasi sheegtay inay sidoo kale doonaysa in awooda cidlibo ay markaasi ku samaysto iyadoo ay doonayaan in ay balmaraan hanaanka dastuuriga maxkamadaha inta badan lagu kala hagalageystaan balse waxay si cad u sheegtay inay markaasi marnaba la aqbali karin faragelin madax banaanida ee markaasi waaxda garsoorka dhegeystayaal oo hadda qaar ka mida xildhibaanada iyo sidoo kale qaar ka mida dabcan madaxda sare ay doonayaan inay markaasi faragelin ay ku sameeyaan maada kome waxay sheegtay in markan waxba aan laga aqbali doonin sidoo kalena ay sheegeen in ay sida ay tahay dastuuriga sida ay saxda tahayna wax markaasi lagu go-aamin doono dhegeystaan dhaliilo fara badan ayaa inta dabcan muddooyinkii u dambeysay soo dabatarayeen oona ku aadan dhegeystayaal xildhibaanada oo ayaga markaasi wacad ku maraya ama sidoo kale sheegeen in xilka mooshin ay geyn doonaan baarlamaanka xilkana sidoo kale ka qaadi karaan dhegeysta maada kome taasi laakiin halkeeda ay taaganta maada kome waa dabcan waxayna sheegtay inay sidaa saxda tahay sida arrinta cadaaladda ee markaasi ku qurux badan tahay lagu hagi doono laguna wadi doono dalka siday sheegtay iyadoo markaasi aada u bogaadinaysay aada sidoo kale u dhiirgelinaysay shaqaalaheeda dhegeystayaal ama garsoorka ama wadamaha madaxda ee dhegeystayaal garsoorayaasha dhegeystayaal ee dalka kuna sheegeen inay shaqadooda markaasi ay gutaan sidoo kale la fiiriyeen dastuurka oo sidoo kale xadgudub ay markaasi ay ku kicin ama ku sameyn balse sida ay markaasi dastuurka iyo weliba sida ay u kala garqaadayaan ay markaasi keliya ku shaqeeyaan arrimaha kale ay markaasi iminkan ku gadaaman waxay ku sheegtay inay dheg jilaq aysan u siinin taasina waa arinta keliya ay sheegtay inay qofka shaqsiga looga baahan yahay ee cadaaladda dhegeysta sida ay ku tilmaamtay waxay markaasi carabka ku adkaysay in guddiga adeega garsoorka j s ay mas-uuliyadka ka saaran tahay tacalidda eedeymaha musuqmaasuqa inay baaritaana markaasi ku samayso hadalkan waxay markaasi daba socotay ama uu sheegay ama ay sheegtay kadib markii madaxweynaha dalka william ruto uu sheegay in markaasi laaluushi musuqmaasuq xoogan uu ka jiro garsoorka dalka waxaana inta badan ay sheegayaan inay ka hormaansan yihiin hanaanka weliba waa hanaanka dowladnimada ay markaasi doonayso in mashaariicdeeda horumareed dhammaan wadanka ay doonayso inay ka fuliso ay hadda is-hor istaagayaan waxa uu sheegay madaxweyne william ruto inay taasi u caddahay in qaar ka mid a xildhibaanada qaar sidoo kale weliba siyaasiyiinta oo ku tilmaamay kuwa markaasi kenya kwanza in arrimaha ay ka dambeeyaan dhegeystayaal lacag musuq maasuq ay bixinayaan si wax walba loo isku hor istaaga dhegeystayaal waxa uu sheegay intaasoo qodob ama intaasoo shay ay sheegeen in uu is-hor istaageen dhegeystayaal sida qaar ay tilmaamayaan ilaa iyo sideed qodob dhegeystayaal oo markaas tan iyo madaxweynaha markii lasoo doortay ayaa markaas inta badan hor istaagayn maxkamadaha dhegeystayaal waxaana ugu dambeysay tan house levit waa tan hadda lagu dhegan yahay waa tan canshuuraha guriyeynta dhegeystayaal ee hadda aadka loogu dhegan yahay sheegeen inay markaasi wacdi ku marayeen inay sidaasi ku dhaqangeli karto dhegeystayaal sidoo kale ayagoo markaas hadda melmariyeen keliba la doonaya in loo geeyo markaasi golaha sanadka sanadkana waxaa markaasi loo gudbin doona dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto oo markaasi qaranka gudoomeys ku duugi doona dhegeystayaal waa arrimaha hadda uu doonaya madaxweynaha inay iska kaashadaan sidoo kale in horumar markaas lagu gaarsiiyo gudi waa dabcan waa wadanka waxaana ay hadda sheegayaan inay markaasi dheg jilaq aysan u sinin garsoorka wuxuuna sheegay in xukuumaddiisa markan aysan dhegeysan doonin hadalla markaasi kasoo yeereen garsoorka dalka waxaana uu sheegay in hadda markaasi wixii ay sameynayaan inay sameeyaan balse uu sheegay waxoodana inay markaasi gooni u wadan karaan dhegeystayaal tani ayaa hadda markaasi lagu tilmaamay mid sharci darro ah mid markaasi baalmarsan sharciga iyadoo markaas afayeenka baarlamaanka dalkana dhegeysta justin muturi oo asagana qalinka ku duugay fursada markaasi siiyey qaar ka mid a xildhibaanada ee wadanka dhegeystayaal markan iyo ogolaadana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal waana adeega dhegeystawaana adeega dhegeysta waa adeega qaybta waa dabcan japadimba japadimba dhegeystayaal haddaba japadimba waa tartan ciyaareed ay markaasi soo agaansimtay shirkadda isgaarsiinta safaricom waana fursadii markaasi ku talagaleen ama lagu talagalay dayarta si ay markaasi usoo bandhigaan hibadooda safaricom waa shirkad wax badan ka bedelaysa nolosha dadka kenyaanka iyadoo markaas dabcan u fadhiisay adeegyo kala duwan ama u fadhiisay adeegyo kala duwan dhegeystayaal oo aada u xiiso badan japadimba qeybta afraad ayaa markaas lagu keenay waana ciyaaraha kama dambeyste ama finalka gobolka waqooyi bari waana fursadihiini dhegeysta fursadan teg uu taageero u durbaan u tum kooxaha dabcan ciyaarayo fainalka ama kama dambeysta reegisa gobolka waqooyi bari fainalka waxaa markaas la qaban doonaa sabtida oo beri ah axadda oo beri dambe ah oo afar labaatanka shan labaatanka markaas ku kala beegan dhegeystayaal ee bisha london ee ku guda jira labada kun afar labaatanka dhegeystayaal waxaana markaas lagu qaban doonaa garoonka jaamacadaha ee gaarisa ee magaalada gaarisa dabcan waa gaarisa university dhegeysa soobax oo garoonka oo tag oo taageer kooxahaaga oo laga bilo sideeda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo dhegeystayaal kooxaha xidigaha markaasi guuleystayaasha oo kooxaha dhegeystayaal waxaa fursad igu heli doonaan oo ay heli doonaan dhegeystayaal inay markaasi waxaa fursad u heli doonaan dhegeystayaal safarka dalka spain si ay markaas u qaataan tababar kubadda cagta dhegeystayaal ay kula kulmayaan qobaro markaasi kala duwan ciyaartooya xulka gobolka dabcan guuleysta waxay markaas helayaan lacag gaaraysa ilaa laba boqol iyo konton kun xulka kaalinta labaad waxay markaas helayaan boqol iyo konton kun halka soddon kun oo dabcan waa dhaliyaha ugu badan ciyaartooyda ugu wanaagsan iyo sidoo kale goohayaha uu helaya dhegeystayaal halka kooxaha ugu wanaagsan ee dalka ee markaasi ku guuleysan doonaan hal milyan ciyaartooyda waxay fursad u heli doonaan inay xulka markaasi kala duwan ciyaaraha gudaha wadanka iyo dibaddaba markaasi la xusho gobol waliba waxaana markaasi la dooran doonaa ciyaartooy si ay markaas u tagaan dalka spain oo ay markaas soo qayb galaan tobabar shan maalmood ah sidoo kale waxaaba meesha intaasi waxaa sidoo kale waxaaba meesha ka marnayn adeega internetka telefoonada casriga oo aad markaas aada awoodi karayso adeega bojila beshara duulinkii weliba dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkada isgaarsiinta safaricom adeega bojila beshara dhegeysta waa mid markaasi kaa caawin doono lacagtaada qaaska iyo weliba tan ganacsigaaga aad kala socon karayso islamarkaana aysan he isku qaldamin waa adeega iyo macaamiisha shirkada isgaarsiinta safaricom ee la doonayo inay markaasi ka faa'iideystaan dhegeystayaal safaricom dhegeysta waxay markaasi kulada ka faa'iideyso fursadaha casriga soona qabso telefoonada xawaaraha sareeye ee foji oo ah markaasi kuwaad ku helayso qiimo aad kugu haboon telefoonka casriga ee noloshaada waxyaabo fara badan markaas ku bedeli doonaa maadaama aad adeegsanayso inaad markaas dabcan kula jahan qaado dunida gobolka waqooyi bari dhegeysta finalka waxaa la qaban doonaa afar labaatanka shan labaatanka waa sabti axad ay kala yihiin dhegeysta amay kala yihiin waxaana waana bishan hadda aynu kuga jirna febraayo labadaad labada dabcan bishan hadda aynu kuga jirna febraayo labada kun afar labaatanka waxaana markaas lagu qaban doonaa garoonka kubadda cagta gaarisa university ee magaalada gaarisa dhegeystayaal saax soo soo bax oo garoonka oo taageer soo bax oo garoonkaada aada taageer oo markaas dabcan u durbaantum kooxaha markaas aad taageerayso dhegeysa sideedda subaxnimo ilaa shanta galabnimo dhegeysa haddii aad garoonka tegi weydo waxay si toosa markaas uga daawan kartaa qeybta markaas youtube-ka iyo facebooka adigoo adeegsanaya adeega internetka safaricom safaricom waxay markaas ku siinaysaa one point five g b oo internet ah muddo saddex saacadooda oo aad ku helayso konton shilin dhegeystayaal booqa shabakada japadimba safaricom co k si aad u hesho macluumaad dheerad ah haddaba aan eegno jadwalka ciyaaraha finalka kama dambaysta dhegeysta waqhtiyada la qabanayo maantoo jimcaha saddex labaatanka markaasuu ku beegan caafimaad ayaa markaas loo filinayaa dhegeystayaal ciyaartooydii sidoo kale tababarayaasha ama players and coaches dhegeystayaal waxaana gaarisa university lagu qabanaya labada duurnimo ilaa iyo afarta galabnimo dhegeystayaal sabtida oo beri ah waxaa markaasi dhici doontaa dhegeystayaal ciyaaraha oo kow bilaan doonta dhegeysta finalka sideedda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo halka sidoo kale sunday dhegeystayaal waana axadda markaasi dhegeystayaal ee isbuuca soo socdee waxaana marka waa xalaa beri waa kuwa markaasi beri bilaabanaya dhegeystayaale waxaana markaasi iyagana ka qeybta kaba dambeysta sideedda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka agaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta kumasatila geysiga la socodka xulashada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal waa hagaag dhegeystayaal sida barnaamijka aad ku maqleyseen ama kaaga hadlina dhegeystayaal madaxweynaha dalka iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka ee hadda markaas inta badan mucaaradka dhaliil u jeedinayaan taasoo ku tilmaameen ama ku sheegeen inay markaasi faragelin xoogan gudaha maamulka markaasi baarlamaanka ay ka dhex wadaan dhegeystayaal kadib waxaa arrintan ay bilaawatay ama ay sheegeen markii dabcan dood xoogan oo markaasi dhex taalay dhegeystayaal baarlamaanka waa golaha xeerdejinta ama baarlamaanka dhegeystayaal ay ansixiyeen hindiso sharciyeedka guuriyeynta ee markaasi lasoo saaray sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatankii financial act ay ugu dareen dhegeystayaal waxaa hindisahan qeyb ka ahaa bil waliba in mushaaraadka dadka shaqeeya laga jaro boqolkiiba hal dhibc shan iyadoo horumaha dabcan xarumaha ay markaasi ka horgalaan ay bixiyaan qiimaha oo kale si lacagtan loogu dabcan loogu biiriyo sanduuqa ee dowladda ay ku dhisaysay guryaha ee la awoodi karo dhegeysanama affordable house dhegeystayaal lacagtaasi waa housing levy dhegeysta waa canshuur qofka markaasi qof walibo shaqeyna laga jarayo tani ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta muxaafidka iyo sidoo kale mucaaradka isbedelo ku sameeyeen qoraalkii hore ee lasoo gudbiyey dhegeysta sida ay ku anducinayeen mucaaradka waxaanay sheegeen in hanaanka hadda markaas wax loo maareynayo ay dhibaatay caqabad markaas ku keeni karta xafiiska baarlamaanka iyo xafiiska sidoo kale afayeenka waxaana tani ay noqonaysaa mid markaas aysan awood xitaa aysan u haysanin inay markaas aragtiyadooda iyoliba fikradooda markaas ku aadan hanaanka dhibaatada waxyaalaha markaas uga imaan kara dhegeystayaal ee baarlamaanka waxaana ay sheegeen hadda isbedeladan qeybka markaas ka nidaamka lagu maareynayo lacagioo dabcan lacagihii shaqaalaha la jaray tan iyo bishii toddobaad ee sanadkii hore dhegeystayaal sidoo kale waxaa fursadda la siinaya kenyaanka si ay markaas qof qasab markaas ugu noqonin inuu barnaamijkan lacago ku biiriyo mudanayaasha ayaa sidoo kale soo jeediyey in lasoo dhiso guddi markaas madax banaan oo maareynaya canshuuraha ama canshuurta ay dadweynaha markaas ku bixinayaan qorshahan sidoo kale waxay markaas ku taliyeen in dhaqaalahan ay wanaagsan dowladda sare ma ahan laanta qaran ee guryeynta iyo weliba maamulada waxa uu hadda qorshuhu yahay in hintisahan uu baarlamaanka ansixiyey loo gudbiyo aqalka sare dhegeystayaal ee sanadka aqalka sare ee sanadka dhegeystayaal haddii markaas sanatarada ay ansixiyaan dhegeystayaal waxaa la horgeenayaa waxaa la horgeenayaa dhegeystayaal madaxweynaha dhegeystayaal si uu qalinka ugu duugo dhegeyste waxaana intaas ee socotana dooda baarlamaanka waxaa golaha iskaga baxay ama dooda intay socotay golaha iskaga baxay labaatan ka mid ah ee siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ee zamiila umoja uu horkacayay dhegeysta xildhibaanka laga soo doortay ama azimiyo qaarkood oo markaasi dabcan horkacay azimiyo la umoja ee xildhibaanka deegaanka ee bariga sunna ee migori ee dhegeystayaal juneed maxamed iyo weliba xubno kale oo markaasi ayagana raaceen ama dabayaaceen dhegeystayaal oona ku sheegeen inay markaasi tani aysan u cuntumaynin sida tanna ay markaasi ku keeni karto caqabad iyo culeys si fara badan dhanka baarlamaanka markaasi ka jiri doonto haddii sida markaasi loo dhaqmo oo markaasi waxba aan laga doodin waxba markaas aan listusin waxba markaasi aan soo bandhigin waxay markaasi ku sheegeen in caqabad xoogan ay ku noqon karto dhegeystayaal waxaana markaasi boqol iyo afartan iyo kow xildhibaan ayaa markaasi ansixiyeen dhegeystayaal halka konton sideed kalena markaas ay kasoo horjeesteen tani waxay ku sheegtay dabcan ay ku sheegeen qaar kamid waa dabcan xildhibaanada dabcan mucaaradka waa dabcan xildhibaanada mucaaradka waxay markaasi ku sheegeen inay tani markaas dabcan ka dambeeya madaxweynaha waa sida ay ku dhaliilayaan kadib qorsho waa dabcan kulamo markaasi kala duwan oo la yeeshay isagoo markaasi kula hadlayay countiga dabcan kuru naivasha halkaasi oo markaasi uu ku sheegay in ay shakhsiyaad markaasi ka tirsan kuwa kenya kwanza oo markaasi taabacsan kenya kwanza ama ruuto dhegeystayaal uu sheegay rasadiisa ruuto inay qaarana markaasi daacadaysan ka ahayn nidaamka iyo weliba kamid ahaanshuhu xisbiga dhegeystayaal halka qaarna ay aada u dhaliilayaan iyadoo uu sheegay in markaasi laga doonayo cid waliba inay ansixiso wax waliba markaasi baarlamaanka imaado oo markaasi danaha iyo horumarka markaasi ugu jira dadka shacabka dhegeystayaal taasi ayaa hadda markaasi keentay inay arrintan si degdeg ah loogu weerar loogu qaado dhegeystayaal ama sidoo kale hamar la ansixiyo ee housing levy dhegeystayaal waxaana uu sheegay in faa'iido fara badan ay ka imaan karayso ka dhalan karto dhegeystayaal guryaha qiimaha jaban ee wadanka markaas laga dhisayo si cid waliba markaasi u awoodo waxaana bar ay sheegayaan hadda waxaa markaasi faa'iido uga fadhin karayso qaar ka mid a shaqaalaha oo ay ku tim dabcan waa qaar ka mid a xildhibaanada ku sheegeen in tani ay culeys fara badan ku keeni karto kuna imaan karto haddii ay markaasi dabcan fargelinta laga daanwayo baarlamaanka oo xornimadiisa iyo sidoo kale dabcan aayihiisa mustaqbalkiisa oo markaasi loo faraha looga bixi waayo oo sida caadiyan oo doodaha markaasi wadanka looga doodo ee caad u noqoto dhegsteel haddii taasay noqoto waxay sheegeen in arrin baarlamaanka markaas uusan noqonayn mid qurux badan mid markaasi danaha iyo baahida iyo sidoo kale waxyaalaha markaas la doonaya in lagu jexjeexo oo halkaasi sidoo kale lagu meelmariyo inay markaasi kasoo bixi doon dhegeystayaal caqabad fara badan ay wadanka kusoo habsan doontaan caqabad fara badan oo kusoo socota wadanka ayaa keeni karaysaa mas-uulina ka noqon karta afayeenka baarlamaanka moses tengula ku eedanayeen dhegeystayaal iyadoo aan ognahay isbuuci aan isbuucyo hadda laga joogo inay markaasi sheegeen mid markaasi daacad inuusan ahayn mid markaasi u wanaagsan daacadnimadiisa oo sidoo kale waxyaala fara badan midmadow ku jiro inay markaasi ku tilmaameen kuna sheegeen inay tan markaan loo aqbali karin moses otagula dhegeystayaal oo la sheegaya in amar amar sare uu ka qaadanayo dhegeysta madaxweynihiisa madaxweynaha dalka dhegeystayaal haddaba arrimahan ayaa la sheegayaa inay tahay mid markaas baalmarsan sidii xitaa maxkamadda ku maqlisa ay ku sheegtay inay markaas dhibaato iyo weliba sumcadxumi u keeni karto wadanka haddii markaas go-aanka xildhibaanada iska qaateen go-aanka sidoo kale madaxweynaha uu qaatay inay wax markaas qorshaysan soo korinaynin wax horumar sidoo kale soo korinaynin balse soo korin karto horumar siyaasadeed iyo sidoo kale dimuqraadiyaddii meesha markaas ka baxday ayay markaas noqonaysaa dhegeystayaal iyadoo koob iyo afartan waa boqol koob iyo afartan xildhibaan ay markaas ay ansixiyeen dhegeystayaal oona arrintan sheegeen inay markaasi ku haboon tahay in ay arrinta lacagaha ee guriyinta markaas la bixiya dhegeystayaal haddaba arrimahaas in barnaamijka dhegeysta dirada ku saareyna haddaba maxay tahay faragelinta ay hadda markaas ay ka caawanayaan ama ay ka qaylinayaan dhegeystayaal dabcan waa xildhibaanada mucaaradka dhegeystayaal haddaba arrintan in markaas la maasuqo dabcan in raalli ahade arrintan markaas in la siyaasadeeyo ma ahayd dhegeystayaal baarlamaanka baarlamaanka iyo sidoo kale garsoorka iyo sidoo kale executive dhanka dhegeystayaal xafiiska madaxweynaha dhegeysta waxaasoo dhan waa saddexdaasi waa saddexda ugu madax banaan oo markaas lama taabtaanka dhegeystayaal oo inta badanna wadanka markaas lagu kala haga dhegeystayaal arrimahaas barnaamijka dhegeysta ku hadlaynaa sida hadda qaarkood ay dhaliilayaan qaarno ay ku sheegayaan inay markaas wadanka uusan u wanaagsaneyn in markaas go-aansho ama go-aan markaas iska qaato iyadoo la wada dhanneen iyadoo sidoo kale qorshaha cid waliba markaas ay aragtida fikirkeeda ka dhiban sidai u aragto waxyaalaha markaas fikradaha inta badan dabcan isweydaarsado ayaa ay sheegeen in meesha ka baxayso oo ay ka baxdayba sababaha la xiriira dhegeysa dabcan raaligelin waa sababa la xiriiro dabcan afayeenka oo raaligelinayo madaxweynaha iyo xildhibaanada kenya konza oo raaligelinayo madaxweynaha haddaba raaligelin ayaa la sheegayaa inay wadanka markaas ay ku wadaan si ay markaas u raaligeliyaan madaxweynahooda dhegeystayaal haddaba raaligelin xildhibaanada iyo sidoo kale afayeenka may ku wadi karaan haddaba arrimahaas barnaamijka dhegeysta diirada ku saareyna eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber lamarkaasi si toosa dhegeystayaasha usoo qayb qaadan karaan dhegeystayaal maxay noqon kartaa dhegeystayaal faragelinta hadday ka caawinayaan xildhibaanada kenya kwanza waa dabcan xildhibaanada dhegeystayaal azimiyo lamoja ay ku sheegeen inay sidoo kale awood hadda ay babsan u hayeen sidoo kale afayeenka uu ka amar qaadanayo madaxweynaha markaasi sida waxyaalaha markaas sameyn lahaa sida markaas ku haboon waxaaso dhan waxaa markaas la sheegayaa inayba arintan uu ka dambeeya madaxweynaha nafsadiisa kulankii loogama dambeyna leeyahay ee dhankaas naivasha halkaas lagu galayay dhegeysta taasina asaga ayaa madaxweynaha markaas cadeeyey kuna sheegay in ay si markaas daacad ay u noqdaan xisbiga oo markaasi loo gaaro nidaamka oo cid waliba ay hadda raadinayso dhegeystayaal haddaba ma la gaari karaa oo mala heli karaa sida markaas kenya kwanza ama xukuumadda william ruto ay rabto iyadoo ka marmayso baarlamaanka iyadoo sidoo kale ka marmayso dhegeystayaal garsoorka dhegeystayaal lambaradaas waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas ay si toosa dhegeysta loga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoybara dhegeysta abuure barnaamijka nuurta fureysaaka jimcan wanaagsan soo dhowow ka xumaay dhegeystahaasi mar kale soo beegsan leeyahay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeysta dhammaantiina ku maasantihiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibada ayaa markaan siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lamarkaasi si toosa dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan arsyada fikirkooda saliimka ee uga dhiban karaan dhegeystayaal halkaad ku sugan tahay iyo weliba sidaa wax markaas imikan u aragta haddaba waxaa la isweydiinaya dhegeystayaal dabcan xukuumadda waxay markaasi doonaysaa in ay sideeda wax sideed doonto wax ay markaasi ay ka samaysato iyadoo ay awood markaas u sheeganayso dabcan afayeenkana uu markaasi ka amar qaadanayo sidoo kale raaligelinayo oo afayeenka baarlamaanka dhegeysta xildhibaanada kenya kwanza sidoo kale dhegeysta waxaa leeyahy hadda waxay xukuumadda raadinaysaaba sideeda inay wax walba ku qabsato iyadoo aan markaasi ka lexleexanaynin iyadoo sidoo kale dheg jilaqaan u sinaynin dhegeystayaal dabcan dhanka mucaaradka baarlamaanka iyo sidoo kale maxkamadaha dhegeysta waa maqlaysa maxkamadda gagodhamada koome ee xildhibaanada qaar ay markaasi sheegeen in ay xilka qaadis ama mooshin ay ku qaadi doonaan xilka qaadis ay ku sameyn doonaan haddii markaasi ay ka gaabsan weyso faragelinta markaasi xukuumadda ay ku hayso ama ishor istaagayso arrimaha iyo qorshaha mashruuca markaasi xukuumadda ay wada dhegeystayaal wagaagna markaasi dabcan dhegeystayaasha balan imikan ansiya ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir waa ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir lambarkaas si toosa dhegeystayaasha iga soo wici karaan dhegeysa ku maasanta dhegeysiga la socodka xulashada codka gobolka waqooyi bari saaxib yaal haddaad ku sugantay nairobi nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal haddaad sidoo kale maaso ku suganta waa hal ibir saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida faafi iyo sidoo kale tanarifa waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xawsuufta barinsa raamulafey waxay naga dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtunahay dhegeysa waa sagaashan toddoba dhibic cibar isyeelo balanbala meerumada ogaashina waa hal ibir laba dhibic saddex marsaamid mooyaane xuduudda dhankaas ethoobiana siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co dot k lambarkaasi dabcan ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir waa lambarka waa ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir lambarkaasi dhegeystayaasha si toos ah oga soo qayb qaadan karaan aragtiyada fikirkooda saliimkana uga dhibin karaan dhegeystayaasha qadka telefoonka ku jira ayaan siinaya markaan soo dhow walaal magacaaga waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waxmaa dhegeystaha si kumaaseen salaantiisa xigaha kale qadka telefoonka asagana siinaya ee doonay barnaamijkana ka qayb qaato star f m soo dhow halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow war waa xasan oo lag dheera xasan haye
olow nabad weeye mhm
kolley waxaa umalaynaya innaga hadda waxaan istajiilayan waxba nagama qusay waxay noo hayaanba mala haye
marka hadday baarlamaan ku kala tagaan iyo hadduu madaxweyne ku amarsiiyo mucaaradaba ha
kolley annagu remiyi baan u badannahay waxaa danna baa noogu jirta male wax nala qabtayna mada lahaba laakiin adiga xitaa eh, haddii aad reemiyiga tahay dabcan nin baa ku matelaa oo baarlamaanka aada geysatay
ninkii haddii isaga baaba meelu
warna ka ka waran ninka adiga meel aada geysatay eh, haddii amarkiisa uusan wax uu ku fulinaynin bal amar kale uu ku fuli- uu ku fulinayo soo dhibaato maaha marka dhibaato wey dhibaato soo marka madaxweynaha faragelinta iyo dhibaatada maxay u keeni kartaa een, xukuumadda
Ha- isaga ahaan iyo xukuumaddiisa miyaa mhm
kolley marka horeba hal booli nirig xalaal u dhashay lehed haddii safarta dambe la gaaran uu iska soo geli baa umalay haye
waxa waa un kenya kama jirta cadaalad
aha aan waxmaroorsi marka waxay hadday wax u keentana waxba kama uma keenayso wuu wuu iska wuu iska meelmarsanaa dhowtana haye
marka waxay la tahay aniga waa un jigdug meeshaada joog aada u maadsanta saaxib shukran u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka asagana aan sii aragtidiisa dhegeystayaal lambarada waa eber toddoba hal lambar oo keliya iga soo wici kartaan dhegeysta lambarka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber lambarka si kale aan ku- aan dabcan haddaan si kale kugu dhigo waa zero seven zero two thirty five zero zero nine zero waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasu keliya ayaa shaqeynaya dhegeysta lambarka airtelka arka dhegeystayaashan iga soo wacayaan laakiin lambarkaasi ma shaqeynaya inkastoo uu dhacayo laakiin culeys ee markaasi ka taagan lambarkaasi fadlan isku day kan kale oo safaricom inaad iga soo wici karto ama aad igala hadli karto dhegeysta adagoo mahadsan qadka telefoonka iyo dhegeystaha waan ka xumay dhegeystaha isagana fadlan wuxuu doonaya barnaamijkuna ka qayb qaatay waxaa laga yaabaa inay u suurtageli leedahay oo sidoo kale lacagtu aysan ugu jirin fadlan waxaan leeyahay cafwan oo raalli noqo xigaa kale aan siiya markan star f m soo dhowow waa ka xumaa qadku durbo ka bix isagana uu ku raagay sobex ayaan leeyahay isagana xigaa kale isagana star f m soo dhowo walaal magacaaga halo star f m waa ka xumaa isagana dhegeystayaasha cafan ayaa leeyahay meel walba joogaan haddaba siday ka dhegeystayaal aan ku hadlayn dabcan aan diiradda ku saarayn barnaamijka waa xaaladaha wadanka markaasi taagan baarlamaanka oo asaga markaasi iminkan ansixiyey lacagta ee guriyeynta dhegeystayaal oo inta badan muran fara badan ay ka taagnay dhegeystayaal lacagtaasina waa hal dhibic shan oo qofkiiba laga jaraya dhegeystayaal haddaba xildhibaanada waxaa markaas laga jaraya toban kun iyo shan boqol ayaa kiiba laga jaraya dhegeystayaal Eh, taasi laakiin waxay leeyihiin waa mid markaasi cadaalad darro ah waa mid markaasi eh, dowladda ay markaas awoodeeda ba- banaanka ku keensanayso iyadoo ay diidad amar diidda ay sameynayso dowladda nafsadeeda eh, kadib maxkamadda oo markaasi eh, warqad kasoo baxda ku sheegtay in wax markaas lacag aan la qaadi karin oo sidoo kale laga jari karin shaqaalaha laakiin amarkan madaxwe- madaxweynaha wuxuu ku sheegay in markaas aan la dhegeysan doonin la maqli doonin laakiin tooda keliya ay fulin doonaan ay samaysan doonaan dhegna jalaq aysan u siin doonin maxkamadaha arrimo kaga imaado oo ay sheegeen inay tahayba dhibaatada ugu weyn waana maxkamadaha wuxuu ku tilmaamay in yihiin kuwa ugu musuq maasuq ugu musuq maasuqa badan ee wadanka aada markaasi ka taagan dhegeystayaal haddaba hogaamiyaha dalka ayaa markaasi sheegeysana sidoo kale dabcan shirka ee markaasi naakuru naivasha naakuru ismaamulka naakuru lagu qabanaya dhegeystayaal waxa uu tilmaamay ama u xusay in markaasi khasab ay tahay in la ilaaliyo hufnaanta iyo oo markaasi si adag markaasi loola dagaalamo musuq maasuqa dhegeystayaal dabcan shakhsiyaadka markaasi musuq maasuqa lagu helay iyo sidoo kale wasaaradaha musuq maasuqa lagu helo waa u sheegay in si tilaabo sharciga markaasi waafaqsan loogu qaada dhegeystayaal haddaba sharciga loogu qaada waa kee halkeena la geenaya dhegeystayaal waa halka markaasi madaxweynaha waxaa leeyahy marna wuxuu markaasi leeyahay mar dhegeysan doono oo amarada ayaa markaas anaga aan samaysanayna aan ku dhaqaaqayna marna wuxuu leeyahy ciddi markaas musuq maasuqa lagu helo dabcan lagu qabto waa in markaasi maxkamadaha la geeya dhegeystayaal oo cadaaladda lahorkeeya la horkeenaa dhegeyste halkan waxaa leeyahay dabcan waa isqaba la aday marna in markaas marna markaas in lagula soo cararo william ruto ayaa xusay in wasiir kasta ama xogayaha markaasi dusha dabcan dusha dabcan ay kala socdaan mas-uuliyadda la xiriirta go-aamada oo markaasi qaadanayaan iyadoo markaasi loo eegeynin inay markaasi jirtay cid soo wacday ama cid markaasi u hanjabtay dhegeystayaal cid weliba waxay markaasi dabcan dabcan ku qabsan tahay ama sidoo kale in ay markaasi hanaankeeda sida saxda ay markaasi u fuliso waxuu xubnaha markaasi golaha fulinta ee dowladda markaasi ka codsaday inay markaasi la soo xiriiraan si ay markaasi u wada tashadaan oo loogu cabdeeyo arrimaha sharaxan oo u baahan ama sharaxaad u baahan dhegeystayaal halkan waa madaxweynaha waxaa hadlay wuxuu leeyahay waa in markaasi golaha fulinta waa dabcan xildhibaanada waxau markaasi sheegay inay wixii markaasi faahfaahina iyo wixii markaasi sharaxaad cadee dabcan cad ay u baahan yihiin ay markaasi ay la imaadaan oo markaasi dabcan laga jaahil bixiyo si markaasi howlahooda ayagoo fahansan ay wax markaas u qabtaan dhegeystayaal wuxuu madaxa waaxda adeega dadweynaha dalka felix kosgey ku amray inuu iska dabcan isku sii dabarido howlaha markaasi dowladda sare si markaasi loogu fashilmin dabcan dhaqangelinta ballanqaadyadii uu maamulka markaasi kenya kwansa u sameeyey kenyaanka waqti markaasi oo laha ay ku jireen halkan wuxuu leeyahay dabcan waxay markaasi ballanqaadka inta badan ay doonayaan shakhsiyaad qaar ah iyo weliba mucaaradka iyo sidoo kale waa mucaaradka iyo sidoo waa wuxuu leeyahay mucaaradka iyo sidoo kale gasoorka ama sidoo kale maxkamadaha in inta badan ay doonayaan inay is hor istaagaan tani kama yeelayno oo waxaa markaasi ku tilaabsanayna waxaa markaasi dadka shacabka ama kenyaanka dan ugu jirta dhegeysta waa tan ayaa markaasi kamid ah waa qaybtan ayaa markaasi kamid ah dhegeystayaal ee lacagta ee house leviga loo yaqaana dhegeystayaal ee lacagta lagu doon sheegtay dowladda in lagu kabayo guryeynta oo ay gaarayso hal dhibic shan oo qofka markaasi laga qaadayo oona sidoo kale lagu kabayo dhegeystayaal dhaqaalaha guryeynta wadanka markaasi laga sameynaya dhegeystayaal xildhibaanada waxaa markaasi mar laga jaraya ilaa iyo toban kun iyo shan boqol oo sheegeen inay markaasi raalli ay kahayn qaarkood xildhibaanada laakiin wax dhegjilaq u siinayo ayaa markaasi isan jirin iyadoo tii u dambeysana haddana ay ku dhacdayba dharbaaxa xoogan mucaaradka ee laleeyahay dhegeystayaal iyadoo ay markaasi konton iyo sideed ay markaasi ka aamuseen halka sidoo kalena labaatan kalena ay iskaga baxeen dhegeystayaal halka sidoo kale boqol kow iyo afartan waa boqol kow iyo afartan ayaa markaas u ceedeeyay dhegeystayaal inay arrintan markaas ay saxan tahay inay arrintan markaas ay wanaagsan tahay inay arrintan markaasi horumar ay u arkaan kenya kwanza waa sida waa kuwa markaasi taabacsan xildhibaanada taabacsan dhegeystayaal ee madaxweynaha laakiin dhaliisha waxay si toos ah u saareen afayeenka baarlamaanka oona sheegay inay si daacad ah si cadaalad ah ay markaasi aysan ku jirin oo markaasi u kala shirqaadaya ama sidoo kale kala u daadihinayay oona markaasi doonaya keliya in halkaasi ay dabcan in ay meelmarto wayna meelmartay dhegeystayaal hadda waxaa markaasi toos loo gudbinaya golaha sanadka dhegeystayaal golaha sanadkana waxay markaasi haddii markaasi ay isku wada raacaan waxaa leeyahay waxaa loo sii gudbinaya dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto oo markaasi qarinka ku dugan sidaasay ku dhaqangelaysa sidaasay ku meelmaraysa sidaasina markaasi cid waliba markaasi lacagta iyo weliba shirkadaha iyo weliba kambadiyada sidoo kale kala duwan markaasi lacagta looga qaada oo ay sheegtay dowladda inay markaas ku kabi doonto kuna hagaajin doonto kuna sixi doonto dhaqaalaha wadanka ee markaas qeybta guryeynta oo wadanka la doonaya in lagu dhiso dhegeystayaal madaxweynaha ayaa markaas sheegay in hadda kenyaanka dabcan ay dulqaataan samar iyo dulqaad fara badan ay markaas sugaan iyadoo uu sheegay in ifaalo weliba isbedel xogan wadanka uu markaas hadda cagta uu saari doono taasina waxa uu sheegay inay hadda waqtigeeda la joogo waqtigeedana ay markaas rideen laakiin intaasi ka hor wuxuu sheegay madaxweynaha waxaa laga doonayaa dhegeysa dulqaad iyo weliba samar xoogan inay markaasi muujiyaan ilaa howlaha markaasi isku sii dabridaya dhegeysta waa sida uu markaasi madaxweynaha uu markaasi hadda uu ka dhawaajinayo uuna sheegaya dhegeystayaal waagaag idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaal dhammaantiin ku mahadsantahi la socodka dhegeyska markaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waxaana lagu leeyahay japa dhimba oo jabadhin baa dhegeysa waa tartan ciyaareed oo ay markaasi soo agaansantay shirkadda isgaarsiinta safaricom waa fursad ay markaasi ugu talagashay dacyarta si ay markaasi usoo bandhigaan dabcan hibadooda safaricom waa shirkada wax badan ka bedeshay nolosha dadka kenyaanka iyadoo ay markaas u fidisay adeegyo kala duwan oo aada u xiiso badan jabadhin baa qeybta afraad ee markaas lagu keenay waana ciyaaraha kama dambeysta ee ama finalka gobolka waqooyi bari waana fursadiina fursadan utag oo taageer oo durbaan u durbaantum kooxaha adiga ciyaarta finalka kama dambeysta dhegeysaale gobolka waqooyi bari finalka waxaa markaas la qaban doonaa sabtida afar iyo labaatanka iyo weliba xadda shan iyo labaatanka bisha labaad februaayo ee sanada labada kun afar iyo labaatanka waxaana markaas lagu qaban doonaa garoonka jaamacadda gaarisa magaalada gaarisa soo bax oo aada garoonka taageer kooxahaada dhegeysa laga bilo sideedda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo dhegeystayaal kooxaha dabcan xidigaha ee markaasi guuleystaha noqdo waxay markaasi fursad u heli doonaan safarka dalka spain si ay markaas u qaataan tababar kubadda cagta oo markaas ay kula kulmeen khubaro kala duwan dhegeystayaal xulka oo gobolka ku guuleysta waxay markaasi helayaan lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton kun xulka kaalinta labaad waxay helayaan boqol iyo konton kun halka sidoo kale soddon kun oo gooldhaliyaha ugu badan ciyaartooyda ugu wanaagsan iyo sidoo kale goolhayaha ugu wanaagsan uu helaya dhegeystayaal xalka kooxaha ugu wanaagsan dalka ee markaasi ku guuleysanayeen hal milyan dhegeystayaal ciyaartooyda waxay markaasi fursad u heli doonaan in xilka markaasi ama dabcan in xulka kala duwan ciyaaraha gudaha wadanka iyo dibaddaba la xusho gobolka ama gool walba waxaa markaasi loo dooran doonaa laba ciyaartooy si ay markaas u tagaan dalka spain oo ay markaas uga qeyb galaan tobabar shan maalmood ah sidoo kale waxyaabaha meesha aan ka marnayn adeega internetka dhegeystayaal telefoonka casriga waxaa markaasi u awoodi karaysa adeega bojila beshara dunikii wayey sidoo kale dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkada isgaarsiinta safaricom adeega bojila beshara dhegeys waa mid markaasi kaa caawin doono in lacagtaada khaaska iyo weliba tan ganacsigaaga aada markaasi kala socoto islamarkaana aysan isku qaldamin dhegeystayaal waa adeega iyo macaamiisha shirkada isgaarsiinta ee safaricom la doonayo in markaasi ka faa'idaystaan safaricom dhegeyste waxay ku leedahay ka faa'iidayso fursadaha casriga soona qabso telefoonada waa telefoonkaada waa telefoonka xawaaraha sareeya ee foji halka kuwa aad ku helaysa qiimo macquulgal qiimo jaban dhigeysa telefoonka casriga ee noloshaada waxyaabo fara badan ayuu markaasi ka bedeli doonaa maadaama aad u adeegsanayso inaad markaasi kula jahan qaado dunida gobolka waqooyi bari finalka waxaa markaas lagu qaban doonaa afariy labaatanka ama la qaban doonaa afariy labaatanka berri oo ah iyo axadda shan labaatanka bishan aynu ku guda jirnay febraayo sanada labada kun afariy labaatanka dhegeystayaal waxaana dhegeystayaal lagu qaban doonaa jaamacadda gaarisa university dhegeystayaal waa garoonka kubadda cagta gaarisa jaamacadda jaamacaddeeda soobax oo aada garoonka taageer kooxahaga dhegeysta laga bilaabo sideeda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo dhegeysta haddii ay garoonka tegi weydo waxaad si toosa oga daawan kartaa qaybta markaasi youtube-ka iyo facebooka adigoo adeegsanaya adeega internetka safaricom safaricom waxay ku siinaysaa one point five g b oo internet ah muddo saddex saacadood oo xiriir ah markaasi aad ku helayso ama ku daawan karto kontashin oo keliya dhegeysta booqo shabakada ee jabalimba safaricom c o k slash si aad u hesho dabcan macluumaad dheeraada dhegeystayaal hadda aan eegno dhegeystayaal maxaan dee lagu ciyaari doonaa saacadee maanta soo jimco ma ahan haa saddex iyo labaatanka dhegeystayaal febraayo waxaa markaas loo qabanaya dhegeystayaal tobabar caafimaad ah dhegeystayaal ama sidoo kale caafimaad ayaa markaas la siin doonaa ciyaartoydii sidoo kale tababarayaasha waxaana lagu qaban doonaa gaarista jaamacaddeeda gudaheeda dhegeystayaal labada duhurnimo ilaa iyo afarta door galabnimo dhegeystayaal halka sabtida markaas ciyaarta si toosa u bilaaban doonta dhegeystayaal waa cost regional final dhegeystayaal waxaana gaarisa jaamacadda lagu qaban doonaa berri oo subaxii ah ilaa iyo shanta galabnimo ee ciyaartan markaasi dabcan dhici doonto ama socon doonta sunday oo shan labaatanka dhegeystayaal oo ayadana markaasi dhici doonto finalka kii ugu dambeeyey ayaa markaasi dhici doona axadda sideedda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo ayuu markaasi dhacaya dhegeystayaal waa tahay hagaag idaacadda star fm codka gobolka qoy bari ayaa markan dhegeysanaysaan waana ku mahadsantihi sida wacan oo wanaagsan aada u xulataan una dhegeysataan saaxiibayaal dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qoy bari sida barnaamijka markaan ku maqlaysan dhegeystayaal waxaana dabcan kaga hadlaynay fursadaha ay kenyaankaas markaas iminkan qof qasab markaas ugu noqon karo in barnaamijka lacaga uu ku biiriyo dhegeystayaal qof waliba barnaamij qasab ayuu ku noqon doonaa in lacagtaas markaas uu ku biiriyo mudanayaasha ayaa dabcan waa xildhibaanada waxay markaasi soo jeediyeen in markaas lasoo dhiso guddi madax banaan oo maareeyo canshuurta markaasi hadda dowladda ay dadka shacabka ku qasbayso iyo sidoo kale xildhibaanada waxayna markaasi sheegeen wax markaasi aan dabcan aan lagu qasbayo ay ku tilmaameen inay ay tahay mid markaasi laga doonayo in ay soo saaraan shakhsiyaad markaasi kormeero shakhsiyaad markaasi lacagta si loo fulinayo shakhsiyaad markaasi hagayo iyo waxaa markaasi ku haboon iyo qaladaadka markaas inta badan saxay waxaada leeyahay lacagtaasi see lagu garanaya sidii la rabay in loo maariyey waa lacag markaasi aada u tiro badan waa lacag markaasi aada markaasi ku tilmaameen inay wax badan markaasi qaban karto dhegeystayaal waxaa la isweydiinaya dhegeysta sidee waa sida mucaaradka uu soo jeediyey wuxuu sheegaya mucaaradka sidee markaasi uga faa-ideysanaya kan mandheera joogo iyo sidoo kale kan kiisumu joogo in markaasi gurye markaasi caasimada ma nairobi laga dhiso ma gurye qiiman jaban markaasi nairobi laga dhiso siduu uga faa-ideysanaya dhegeysto waa su-aalaha meesha markaasi ku jirta oo la doonaya inay faahfaahin markaasi ay markaasi ka bixiyaan waxaana markaasi ay sheegeen in arrintan markaasi fursad xitaa loo waayaba ina markaasi waqtiyadooda ay kusoo saaraan doodahooda markaas ay kusoo saaraan dhegeystaan balse u muuqatay mid markaasi caburin ah mid markaasi awood sheegasho ah ee markaasi baarlamaanka markaasi ka socotay oona inta badan qayb markaasi ka ahayd in fursad ay dhammaystiran aysan helin qaar ka mid a xildhibaanada qaar kamid a kuwa markaasi taabacsan waa dabcan waa mucaaradka taabacsan raila omolo odinga ee azimio la omoja waa hagaag sidoo kale waxay markaasi ku tiriyeen in dhaqaalaha dabcan ay wadaagaan dowladda sare gaar ahaana laanta qaran iyo weliba guryeynta iyo sidoo kale ismaamulada waxaana markaas uu hadda dabcan qorshuhu yahay in hintisaha uu baarlamaanka ansixiyey loo gudbiyay aqalka sare dalka haddii ay sanatarada ansixiyeen waxaa markaas la horgeyn doonaa madaxweynaha dalka william ruto sida horaanba kuu sheegisa qalinka si uu ugu duugo xeerkan markaas uu dhaqan galo intaay markaas socoto dooda baarlamaanka waxaa markaasi golaha iskaga baxay ku dhawaad ilaa iyo labaatan kamid ah siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo lomoja halka u horkacayay madax dabcan waa xildhibaanka deegaanka bariga sunna ee ismaamulka migori ee junayd maxamed dhegeysjaal haddaba tirada markaas rasmiga la rabay horta ma la helay mudanayaasha ayaa markaas walaac way ka muujiyeen qaabka markaas baarlamaanka u wajahay intisa sharciyeedka guryeynta la ansixiyey dabcan talaadadii ayay ahayd markii qorshahan uu maray akhrinta labaad ee baarlamaanka iyadoo ay xilligaasi codkooda uu gaaray ilaa iyo boqol iyo dhegis waa boqol koob iyo afartan xildhibaan halka konton iyo sideed kalena ay markaasi kasoo horjeesteen dhegeystayaal waxaana hadda markaas la sheegayaa sidaa nidaamkan ee markaasi ku dhaqangeli karo nidaamkan sidoo kale ku fulin karo iyo weliba waleysada markaas kaga imaan karta mise ka dhalan karta dhegeystayaal ee xukuumadda sida hadda markaasi ku anducunayaan qaar ka mid a ee xildhibaanada mucaaradka dhegeys waxayna sheegeen in tan ay dhibaataba culeys xoogan ku keeni karto mustaqbalka dhegeystayaal ee hadda baarlamaanka markaasi ka jiro nidaamka iyo kala dambeynta dhegeystayaal haddii markaas awood sheegasho waxay markaas noqon doontaa in wax walba markaasi iska fuliyaan sidoo kale iska fuliyaan kenya kwanza waana caqabada iyo culeysada ka dhalan karto ka imaan karto dhegeystayaal wax aan markaasi raalli ka aheen ama sidoo kale oon ku qurux badnayn inay markaasi ay meel marto dhegeystayaal idaacadda saar f m cunto gobolka qibri jimco wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal shukran sida wanaagsan aad u dhegeysanaysaan oo la socotaan idaacadda codka gobolka qibri star f m